subax wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington dad ka badan boqol iyo toban ruux ayaa lagu soo waramayaa in maalmihii lasoo dhaafay ay ku dhinteen abaaraha ka dhacaya soomaaliya beesha caalamka iyo dowladda cusub ee aanan weli soo dhammaystirmin ee soomaaliya ayaa iina ku dhawaaqay masiibo qaran in ay tahay xaaladda abaarta ee hadda ka jirta soomaaliya waddamada qaar beesha caalamka ayaa ku yaboohay gargaar cunno iyo mid dhaqaale si wax looga qabto abaaraha ka jira dalka waxaase iyagana aanan gacmaha laaban oo dadaalkooda wada dhallinyarada qurba joogta ah warbixintan waxaa inoo diyaarisay wariyaheena falastiin axmed iimaan
dhallinyaradan ayaa baraha bulshada iyo goobaha ay bulshadu isugu timaado waxay ka wadaan ololo dhaqaale iyo gargaar kaleba loogu ururinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee soomaaliya daahir cali kulmiye waa agaasimaha hay-adda alfa group oo ah hay-ad ay dhallinyaro ku nool dalka britain ugu tala galeen inay ku caawiyaan soomaaliya gaar ahaana dhibaatooyinka dhinaca bani'aadanimada daahir waxa uu ka waramayaa ugu horeyn wararka ay ka helayaan abaaraha soomaaliya iyo sida ay bulshada ula wadaagayaan xogaha ku saabsan abaaraha soomaaliya si ay gacan uga geystaan waxaan aragnay dhibaato aad iyo aada u badan ayaa miidiya ka arga iyo tiviyada abaaro ba-an dad bini'aadan iyo xoolo nool ay ku dhimaadeen waxaan waan howl galnay anigao ku hadlay magaca alfa tarasta laba casho ka hor ayaa waxaan sameynay goofan si dadkii lacaga uga aruurino sida ugu dhaqsaha badan ama biyo ama raashin aan ula gaarno dhallinyaradan ayaa isticmaalaya barnaamijka fundmia ama barnaamij qofka u saamaxaya inuu lacagta ku bixiyo baraha bulshada noocyadooda kala duwan sida facebooka isagoo isticmaalaya kaarkiisa lacagta ama kan bangiga daahir ayaa sharxaya sida ay hadda wax u socdaan iyo dhaqaalaha ilaa iyo hadda usoo xarooday
gofunk sidaas kaararka ayay ku dhiibaan iyo baybal waxaa kaloo jiro dad xawaaladaha nagala soo xiriira nooga soo dira xawaaladaha annaga waxaan leenahay hay-addan alfatras dad member ah maadaama annaga aan agoonta iyo maatada u shaqeyno memberkaas ayaa lacagaha marwalba noo soo dira wax walba walba oo emergency needka facebooka markaan soo dhigno lacaga badan ayaa nalaga soo diraa around the world waa heli karnaa insha allah dhaqaalaha hadda wuxuu gaarayaa lacag gaaraysa kun iyo afar boqol oo geni ayaa meesha hadda aan afar laa tisac lasoo dhaaf kusoo aruurinay targetkenana waa toban kun oo baan ma ahan oo keliya soomaalida ku nool yurub ee sidoo kale dhallinyaro ku sugan dalkan maraykanka ayaa iina wada barnaamijkan la mida oo kumanaan kun oo dollar ah ilaa iyo hadda ku soo ururiyeen magaalada minneabolis waxay ka mid tahay meelaha ay dadaaladaasi ka wadaan dhallinyarada khaalid axmed maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaali maraykanka ee hawshan wada taasoo lagu gargaarayo dadka ay abaaruhu saameeyeen waxa uu khaalid sharxayaa dhallinyaradan iyo sida ay u howlgalayaan anagu waxaan nahay inta iyada badan waa arday jaamacadaha ka wada baxday qaar ku jiraan grad schoolkii masterskooda ka wada jiraan qaarna ay hadda sanadkii ugu dambeeya ku jiraan hay-ad ma nihiin waa arday isxilqaantay oo isku xilqaantay inay abaaraha u kacdo oo mataqaana dadkoodii wadankii ku maqnaayo ku dhibaataysan inay ku taraan
dhallinyaradan ayaa siyaabo kala duwan bulshada u gaarsiiya fariintooda iyagoo dhaqaalana ku ururiya goobaha ay isugu yimaadaan bulshada iyo baraha xiriirka bulshada intaba waa kan qaalid oo sharxaya qaabka ay dhaqaalaha u ururiyaan qaababkan ku ururina waa saddex wax waa mid barta internetka ah oo xagga social mediada facebook twitter snapchat iyo instagram iyo youtube habka kalean u ururino waxa waay dadka waanu wacnaa asxaabta taleefon intaan meel fadhiisano ayaanu dadkaanu naqaano wacwacnaa oonu lacag ku qornaa ta kale aanu sameynana waxa waaye guryaha ayaanu marmar dadka asxaabta ama neighborska ama meelaha ay xaafada soomaali u badan yihiinna waa ku garaacnaa albaabada waa weydiinaa meel haddii xaflad nooga ogolaadan inaanu table dhigano oanu lacagta ku ururinana waa
dhallinyaradan ayaa leh waaye aragnimo sanado ah oo howlahan ay ku soo jireen iyagoo gacan ka soo geystay dhibaatooyin badan oo dhinaca bani'aadanimada oo ay ka mid tahay abaaro horey dalka uga dhacay dhibaatooyin caafimaad oo dad shakhsiyaada la soo gudboonaaday howlo indhafiiqis ah iyo weliba meelaha qaar oo ay ceelal ka qodeen daahir cali kulmiya ayaa ka waramaya sida ay kaalmada ay soo ururiyaan ay u gaarsiinayaan dadka u baahan waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inaan lacagtan ku aruurino waxaan ku sameyn rabnaa meelaha taargada oo ka jiro waxaan leenahay annaga dad baa noo soo sheega dhibaatada meesha ay ka jirto meesha haraadka iyo dadka ay ku dhibaatoonayaan meeshaas ayaan waxaan sameynaa booyada biyaan rabnaa inaan isugu dhaqsaa badan la gaarno iyo raashin dhallinyaradan ayaa hay-ado iyo shakhsiyaadba u sii mariya kaalmada dhaqaale ee ay helaan mararka qaarna iyaga ayaaba geeya oo gacanta dadka dhibaataysan ku soo hubsada inkastoo ay dadaal wadaan dhallinyaradan qurba joogta soomaalida iyo beesha caalamkuba waxaa haddana muhiim ah in dowladdu ay gacan ka geysato xiriirinta howlahan lagu gargaarayo dadka ay dhibaatadu soo gaareen si loo qiimeeyo meelaha degdega u baahan in wax looga qabto
aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaas inooga diyaarisay dhallinyaro soomaaliyeed oo qurbajoog ah oo olole lacago loogu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira soomaaliya ka wada baraha bulshada